samuel insabuga oo ah khabiir xagga amniga ah iyo sarkaal sare oo horay uga tirsanaa dowladda yuganda ayaa wax uu walaac ka muujiyey taagdarida xooggan ee ay wajahayso dowladda federaalka iyo ciidankeeda haddii ay sii socoto hakinta lagu sameeyey taageerada dowladaha reer galbeedka war qoraal ah oo uu ku daabacay barta uu ku leeyahay ex ayuu samuel ku sheegay in haddii midowda yurub iyo un-ku aysan maalgelin duulaanka ay ciidankoodu ku joogaan soomaaliya ay suurogelin karto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay lix toddobaad gudahood ama ka yar kula wareegi doonto guud ahaan magaalada muqdisho isagoo mar ka hadlayey tabardarida haysata dowladda federaalk ayuu sarkaalkan yugandheeska ah yidhi ma haystaan ciidan tayo leh gaar ahaan markii ay fashilmeen ciidamadii uu turkigu tababaray ee ku sugnaa jubbada hoose annagu uma shaqaynayno waxaan jirin ayuu sii raaciyey hadalkiisa warkan ka soo yeeray sarkaalkan horay uga tirsanaa sirdoonka dowladda yuganda ayaa sii xoojinaya xaaladda hubantila'aanta ah ee uu wajahaya howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye lagu magacdaray osom kaas oo iminka wajahaya dhaqaale xumo baahsan oo ay ka qayla dhaaminayaan dowladaha afrikaanta ee qaybta ka ah howlgalkaasi saacadihii lasoo dhaafay ayay sidoo kale ahayd markii machadka i s s ee ka faallooda arrimaha amniga kana howlgala waddamo badan oo ku yaala afrika ayuu shaaca ka qaaday in howlgalkii shisheeye ee osom uu wajahayo caqabado la mid ah kuwii fashilmay howlgalkii hore ee shaarka loo bedelay ee atmis kuwaas oo uu ku sheegay dhaqaalola-aan iyo maalgelinta reer galbeedka oo sii dhammaanaysa bishii dhammaatay ee janawari ayuu bilowday magacbedelka loo sameeyey duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya ilaa iyo haddana ma jirto wax isbeddel ah oo ku yimid duulaankooda reer galbeedka oo uu ugu horeeyo maraykankana waxay diidan yihiin inay dhiibaan dhaqaalaha rasmiga ah ee duulaanka warbixinnadan isa soo taraya iyo walaaca lagu muujinayo fashil deg deg ah oo ku yimaada howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye duulaanka ku jooga dalka ayaa ah kuwo walaac xooggan ku abuuraya dowladda federaalka taas oo iminka wajahaysa xaalado siyaasadeed iyo duulaano ballaaran oo kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka sida dhow ula socda duulaanka shisheeye ayaa qaba in aan wax natiijo ah laga gaari doonin xalinta dhibaatada haysata howlgalka cusub ee lagu magacdaray osom maadaama waxa ay ka cabanayaan ay tahay isla sababtii shaarka loogu beddelay kii isaga ka horreeyey ee admis